gudoomiyaha magaalada jigjiga ugu magacaaban maamulka ay xabashada ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa magaaladaas kula kacay xadgudubyo kala duwan toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada jigjiga oo ku jirta gumaysiga xabashada etoobiya waxaa ka taagnaa dhibaatooyin dadka deegaanka uu ku hayo gudoomiyaha magaalada oo lagu magacaabo shaafi axmed macalin ninkan ayaa waxa uu wataa boob ka dhan ah oo lagu qaaday guryaha dadka rayidka ah iyo jirdil uu u geysanayo qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi dadka ugu dambeeyey ee la jirdilay waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah adeerkiis waa ninka lagu magacaabo axmed qarab odayga uu gurigiisa burburiyey guddoomiyaha jigjiga wiilkan dhallinyarada ah oo la dhigay xarun caafimaad waxaa lasoo warinayaa inay feerahu jijabeen loona geystay dhaawac halis ah waa kan odayga oo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen amar inay jirdil u geystaanna waa la siiyey waxaanad ku garanaysaa sida loola dhaqmay inankaa inta qol lala tegey ayaa sabarad lala dhacay nabaradaasaa gaadhay annagu iminka dhakhtar noo yaallaa annagaa waalidkaabaa dhibkiisiina dul yaallaa amarkan waxaa bixiyey inankaan adeerka u ahay ee meeyarka magaalada kaabaa bixiyey sidaan maalin dhoweyd kuu sheegay markii inanku uu tegey dhulkii aanu isku haysannay meeyarka ee meeyarku boobayey ayuu meeyarku ku dalbaday ciidamadan halkaasaa inanka laga kaxaystay jirdilkaana loogu geystay oo ay saableydii iyo biixyihii dhabarka jebiyaan soomaalida ku hoos jirta gumaysiga ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa la kulma xadgudubyo kala duwan oo ugu imaanaya maamulka ay xabashadu dhisatay